roobkan dabaylaha wata ayaa si weyn looga dareemay xeebaha ku aadan gacanka cadan ee somalilan iyo puntland dadweynaha ku nool xeebahaasi ayaa ka barakacay deegaanadoodii iyada oo xoolo dhaqatada iyo kalluumaysataduna ay dhib weyn kala kulmeen dabaylahan iyo roobkan iswata cabdiqani yuusuf galaydh waa agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda horumarinta beeraha ee somalilan waxaana uu goordhoweyd iiga warramay sida ay xaaladu tahay hadda waxyaabahan ilaa shalay ilaa doraad baan dadka uga digayna dhacaya waa wax disastarka mar walba ama masiibooyinka dabiici waddankeena ka dhaca ka mida waxaana runtii ay dhacdaa ootanu laba jeer sanadkii ayay possible u badan tahay inay dhacdo stormkaasu bisha may iyo bisha novembar labadaa biloodba intiisa badan waxa weeyaan mar walba uu ku dhacaa ama saameeya somalilan runtii waxa weeyaan markaa maanta oo kale kan dhacay runtii waxa weeyaan saddex casho ayuu soo socday dhinaca markaa wuxuu ugu soo horreeyey gobolka bari iyo gobolka sanaag markaa saameyn weyn kuma yeelan gobolka sanaag waayo dabayshu waxay u badnayd dhinaca badda balse xoogaa halkaa laashash buu ka qaaday roob weyna marka waxa weeya runtii wuu soo celiyey marka waxaa dhacday runtii xoolaha halkaas maadaama time dheer roobku hayey xoolihiina way jilceen adigu qaarkood markaa xoollo markii hore iska jilcsanaayeen way ku dhinteen waa toddobiyo tobankii bisha wuxuu kusoo beegnay dabaysha iyo roobkaas wataa aagga berbera runtii berbera wuu ka fogaa balse wuxuu kusoo celiyey xoogaa rooba oo runtii waxa weeya dhammaan buuraleyda iyo inta hargeysa ku hareereysan iyo berbereba dhammaantood ka wada da-ay shalay ayuu markaa wax bulaxaar soo gaadhay toddoba saac ilaa sideed saac sagaal saacna dabayshu awood bay ku yeelatay dadkii deegaanka markaa joogay aanu xidhiirka la lahayn waanu ismaqli weynay cabsi baana ku abuurantay runtii sidoo kale waxay gaadhay magaalada lughaya saacadda waxaa ka socotay magaalada saylacle waxaa ka socotay daabulayn la amray dadka markii horeba in laga daabuleeyo maadaama ay magaalada saylax ku meel marka waxa weeyaan godan oo biyuhu marka waxa weyan haddii baddu kacdo iyo haddii roob faro badani do-o labadaba marka waxa weya runtii halisa ilaa waxaanu la hadlaynay maadaama uu bilaabmay toddobadii saacadood ilaa sagaalkii saacadood runtii waxa weyan dabaysha iyo roobkuba xoogeysanayeen deegaanadaas oo dhan balse nasiib darro labiiyo tobankii markay ahayd ilaa labadii duhurnimo khadka waxaa ka baxay degmadii marka waxa weeyaan lughaya waxaana ugu wardambeysay iyagoo leh roob baana haya dabayl xooga baana garaacaysa islamarkaana wuxuu marka waxa weeyaan guryo hadda way dumeen dad waxyeelay weli xaqiiqa ma hayno runtii waxa weeyaan marka waxaa ka go-ay khadkii taawarka ama inta telefoonada laisku adeegsanayey sidaa darteed ilaa iminka war lagama hayo gurmadkii uga bixi lahaa gobolada marka waxa weeyaan awdal iyo hargeysa iyo berbere ka bixi lahaana ilaa iyo hadda waxay ka cabsi qabaan roobabka ilaa iyo iminka sii daaya iyo daadadka socda darteed dadweynaha magaalada berbere ayaa qaar ka mid a waxa ay ka barakaceen guryahoodii iyadooo si kumeel gaala loo dejiyey dugsiyada kadib markii ugu yaraan hal qof uu ku dhintay guri kusoo dumay sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed xasan cismaan berbera iyo gobolka oo dhan uu ku da-ay meelaha aadka saameynta ugu lahaa waxay ahayd berbere iyo ilaa bulaxaar intaa ilaa imika ka war hayna berbere hal qof baa ku dhintay qofna waa dhaawac dad dhowr boqol gaadhayna way way way waan ka daadguraynay dhulkii ay biyuhu soo galeen oo iskuullada ayaanu daadguraynay guryahoodii ay deganaayeenna weli biyaha ayaa fadhiya wixii dambena anagoo ka taxadirayna hadda iskuullada ayay dadki degan yihin kuwa dabaysha wataay laba jeer bay mareen magaalada berbera laakiin waxay u badnaayeen xagga bullaxaar iyo dhinacaasay dabayluhu ugu badnaayeen annaga roob caadiya oo da-ayay u badnaayeen dabayluhu muddo gaaban bay ahaayeen wax ilaa hadda weyn oo ay dabaylahaasi keeneen khasaaraa oo aan barakaca magaalada iyo aqalkaa dunya ninkaasi ku dhintay aan ahayn oo na soo gaadhay ma jiraan biyaha baddu way soo galeen magaalada kuwii magaalada ku da-aiyo kuwii baddu way isku darsameen oo dhibta dadkaan ka daadguraynaba kuwa keenay kuwaasay ahayn dhinaca puntland waxaa jira diyaar garow loogu jiro maaraynta khatarta ka dhalan karta roobka iyo dabaylaha ka da-ay xeebaha bari sida uu faahfaahinayo maxamed cali nuur jubba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland waxaa la dirayaa timo soo fiirinayo xaaladihii wixii dadka ay gaareen annagoo u samaynay maayarada iyo guddoomiyaasha gobolada waxaa la yidhaahdo groub loogu talagalay wasaaradda arrimaha gudaha ay warbixinada ay ku kala gudbiyaan oo whatsapp group la yidhaahdo taas ayaa waxay kusoo gudbiyaan wixii ahwaalah amase arrin dhacday taasna waa waa dhinaca aan waxaan kala soconnaa meelaha fogfog oo bari ninka jooga caluula iyo qandala warbixintiisa si toos ah ayaa waxaan oga helaynaa informationska technologyga hadda casriga iyo social mediaha oo aan wax badan laga ogaan karo waxyaalaha meelaha ka dhacay si ay yihiin balse annagu waxaan samaynaynaa aan rabnaa inaan ku dhaqaaqno kadib tiimam aan u diyaarinayno inay xogta rasmiga ay ka soo ogaadaan meelihii wax ka dhaceen si wax loogu qabto dadaalana waa wadnaayo si marka ugu horeyso emergencyga waxyaalaha ugu horeyso la geenayana ee noqonayso wixii ka soo baxo assessmentiga amase waxyaalaha daraasada la rabo in la sameeyo weli waxaa taagan cabsida laga qabo roobka iyo dabaylaha xooggan ee uu wato